wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa agab waxbarasho gaarsiisay iskuul ku yaala xabsiga dhexe ee muqdisho ay wax ku bartaan maxaabiista halkaasi ku xiran wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa sameeyey kormeer uu ugu kuurgelayay qaabkay u socdaan howlaha waxbarasho ee dugsiga ku yaala xabsiga dhexe waxaana kormeerka kadib uu ku wareejiyey taliyaha ciidanka asluubta qalab waxbarasho oo uu ugu talagalay inay maxaabiista wax ku bartaan soomaaliyeed jenaraal xuseen xasan cismaan ayaa wasiirka uga mahad celiyey tallaabada uu qaaday waxaana uu xusay in qalabkani uu ku soo beegmay xilli aad loogu baahnaa wasiir baa ku mahadsanya wuxuu noo keenay wixii wax lagu baran lahaa dhan manhajkii wasaaradda waa naloo keenay buugagtii waa naloo keenay kuwii wax lagu qoraya iyo kuwii oo la akhrisin lahaa labada dhammaanba waa naloo keenay wax oo hadda oo naga maqan waxaa jira macalimiinta oo naloo kordhiyay keliya ayaan rabnaa iyo manhajkii oo maaragtay ayagu noo ogolaadaan oo wasaaradda sii maaragtay markii oo ciyaalka ay dhammeeyaan shahaadadooda ay uga helaan wasaaradda marka kolleyba ayadaan ka codsanayna ayadaan ka sugayna haddii la yidhaahdo wasiirka waxbarashada ayaa ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan agabka waxbarasho ee uu maxaabiista soo gaarsiiyey isagoo dhanka kalena tilmaamay in mashaariic waxbarasho oo intan ka ballaaran ay ka hirgelin doonaan xabsiga dhexe maanta waxaan soo gaarsiinay waxyaabo yaryar oo ku saabsan qalabkii wax lagu bari lahaa bugaagtii ardayda wax looga dhigi lahaa bugaagtii macalimiinta hagaysay iyo bugaagtii ardayda ay wax ku bari lahaayeen taasina waa hordhac oo ma arkaysa aan rabno in ma arkaysa xiriir adag aan la samaysano ciidanka asluubta waxaan ka fikiraynaa inaan isla samayno mashaariic wadajir ah oo aan rabno in tayada waxbarashada marka ugu horraysa maxaabiista aan ka bilaabayna aan kor ugu qaadno oo dadkaan aan siino fursad maadaama halkan ay ku jiraan aan ka fikirayna inaan ma arkaysa mashaariic kaleento aan isla samayno oo ciidanka lafsadooda iyo wasaaraddu ay wada shaqeeyaan dhinaca kale mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa siminaar kor loogu qaadayo aqoonta macalimiinta soomaaliyeed oo socon doona muddo shan casho ah magaalada muqdisho uga furay ilaa shan iyo labaatan macalin ismaaciil yuusuf oo ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda waxbarashada ayaa ku tilmaamay tababarkani inuu yahay kii ugu horeeyey ee loo furo macalimiinta tababarkan hadda loo furay waa tababarkii ugu horeeyey oo noocan oo kale ay qaataan maaragtay waana sare uqaadida garaadka iyo aqoonta dadka hore u shaqayn jiray oo hawshooda inay kusii dhiiradaan inay sii wataan agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xasan maxamed cali ayaa sidoo kale macalimiinta kula dardaarmay inay aqoontooda dhisaan si weynna uga faa'iidaystaan muddada uu tababarkani soconayo barnaamijkan kolley muhiimadiisuu leeyahay waxaa loogu talo inaa aada uga faa'iidaystaan waxyaabaha aad ku baran doontaan hadday noqon lahayd hogaaminta sida iskuulka maamuladiisa iyo kormeerka iyo manhajka cusub sida lagu kormeeri doono waxaan rajeynaya inaad wax badan ka faa'iidaysataan barnaamijkan ugu dambayntii wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa sheegay in tababarada noocan oo kale ahi ay guud ahaan qayb ka tahay siyaasadda wasaaradda waxbarashadu ay ku shaqaynayso isagoo dhanka kalena muujiyey in arrintani ay kor u qaadayso tayada aqoonta macalimiinta maamulka waxbarashada marka la yidhaahdo wuxuu ka bilowdaa guddoomiyaasha maamulada waxbarashada ee gobollada marka aadaan ugu faraxsanahay intaas idinkana aad u qaadateen si ma arkaysa dhab ah oo aad rabtaan aqoontiina inaad kororsataan oo ku saabsan xagga qorshaynta waxbarashada xagga maamulkeeda xagga ma arkaysa sidii laisugu xiri lahaa isku xirkeeda isku dugeeda kaasoo runtii kor u qaadaya tayada waxbarashada taasina waa sababta aan rabno in aan idinku qalabayno xasan kaafi qoyste v o a muqdisho